Xafladan lagu daafuray mandarase cusub oo laga hirgeliyay degmada Xudur taas oo lagu magac daray Xaaji Cumar Yaasiin taasoo noqonaysa goob waxbarasho oo lagu barta culuumta diinta Islaamka iyo akhlaaqda suuban mandarasadan cusub ayaa lagu dhisay dhul waafi ah oo si mutadawacnimo ah u bixiyay Yaasiin Cumar oo ah wiil ka dhalay Xaaji Cumar Yaasiin xafladda daafurka waxaa kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin waalidiinta macallimiinta culimada maamulka dugsiga maamaageedyada mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada iyo sidoo kale maamulka Tiyaglow iyo marti sharaf kale dhismaha iyo isku dubaridka iyo dhammaan howlaha la xiriira mandarasada ayaa waxaa si hagar la-aan ah wakiil uga ahaa Cabdulaahi Disow yaasin umar yaasin nahayn halisaardi dhul badan oo boosas ee ardaba badan ah antanyaali oo aan wakiilku ahaa dhulkaas dhulkumada dugsika dhasiyar haye amari cabdulaahi maalin cabdulaahi haye marsi inaan madinmay ooba dugsiyi dhasta maalin cabdulaahi madrasada kawareeji usuna maalankii maamulaha madrasada kawareejiyo yari may waa lambadana dibadda jare dalkanku tabay lanyara iyo dhulaninyaal dadka walanwalan gadaha ee ka dhoofoha hata dhulkan madarasadanka libaasadan madan hisaabi wali lanku hadkanka bahay iku badan may waa ilaahay khayrsi kulley waalidiinta sugniyowdi ilaahay maanku tuganani jinno ilaahay inka bashaare madarasadii dhasi wareeji maalin cabdulaahi aa ka wareejan kasoo qaybgalayaasha xafladda ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay
bilan gudaashe lankale injineer cumar injineer barfuufle raawa dhisi isoo haan wakiiladi lankale raawa magaashay yaasiin cumar yaasiin fadal anina wakiil hayin kaweeri inaana yani markaa iska dubrida ardayna la sheena macdan la sheena ya mayla raay madrasadan ya mayla raay lanfuri waana walka guulaysadii alxamdulilaah xafladiina geeka ol yanin furmi dugsigii waqafnimadeena maylahaa yaasiin cumar yaasiin awshey aan waqafi dadka kale oo maquno yani dibido mise meelo kale jaraan eediyada mayn ku cusbaana inayo madraso noocyadan haato waalidiintii un sadaqaayaan yaasiin cumar yaasiinna maylanaa eediyada aan mahadsanta insha allahu tacaala lanka injineerka ayaga balkan dhasay injineer cumar cumar bafuufna eediyada aan mahadsanyi dugsi oo dugsi qur-aange oo lanka magadari alxaaji cumar yaasiin fadal khayr alasi dadkii oo qayb gaadi sadaaxda kormeerayaas iyo dhismadii kulli dhammaantiyo yoona idan mahadsanyiin laleerhow yaasiin abaalka ilaahay jannatalfirdowsi kabaala waalidka iyo adiib ilaahay waliba kalanaaha adduunyo akharaaba keen kuliibana dhulkiyada hatan dhulkiina siyowkishiliismaa waliba ninka sii dartay dhisma nin dhastii dhulkiina waqaftii eediyeeda keenka mahadnagaan maalanka maal cabdulaahi isuuna waliba ah eedaan ka mahadsanyi maadaama isu dadaal oo dheerada kabiig gabakan anti isu galan hani galo maylarhay isuna eedanka dadaali isuna unka mahanage maaka saddex ehludiin haw ahlu khayr waalidiinta waqafasi aan waqafay ilaahay mahadlanniyoodi unun ilaahay raxmaan meen ku rajeena insha allahu tacaala jannatul firdows intini wada kulmi waalidiinta lin waqafeen ilaahay raxmaan waa kase ilaahay raxmaan jannatul firdows kuwaraabi antini kutabin walbarakale ilaahay kuwaala antiibahoolow qaabanqaabiday waa kas ciyaalkii waa kas iska cariiri iska hay meelub ilaahay madle waa kas mashquulka hay ogeeg ilaahay madle meelub nafiska le sharafta le lansuubi taasna ilaahay mahadle mayka mahsanaba ilaahay kusoka dadkii hoolow inta ka abaabulay waa qalqaaladiis iyo lagtahayma lehraayis iyo abaabulsho lahaya ka mahsan marka eed aan ka faraxsagna waa arrin oo eed anfayla oo hani zaa'idi tan kale madarasadan lankii hata waqafadi maybalana jisaakumullahu khayran may baawal eed anfayla ya suubiyan ma e mayla eraay lankosholeys ma suubina qoys dhan yaha katalladii arantan reer o mayba ha katalladeen reer cumriyaasin dhan marka dhammaantiyo mayba lena ilaahay miisaanka aakaranka kaba yoona mayba dardaaran een dhaafey macalinka inta geeka hata galanta liingili ay keliya mayla eraay meelan laka koobnay wal alla walaay oha kugohawsa kawaade ama wal alla walaay dhanaga kiishoo sadee eraayan ini macalinka ha kuwarqaba